barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axad ah labaiylabaatanka bisha sebtembar sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waxa ay abaaraysaa hadda lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ay marti noogu yihiin dhallinyaro leh hibooyin isugu jira farshaxanka iyo curinta maansooyinka waxaa ka mid ahaa loox aan ku sawiray shimbiro ayaa iyo geed baan ku sawirnaa markaa iyo dhowr kale yagna waan hayaa oon yagna alwaax ku sawiray waxaa kaloo ka mid ah yagna buug baa jira aan intii aan wax soo sawiray oo dhanba isugu ururiyey aniga salma ahaan waxay ku dhalatay inaan hal abuuro labadii kun iyo afar tobankii heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay in ayaa sheegay axaddan maanta in joogitaanka ciidamada shisheeye ee aagga gacanka bershiya ay abuuri doonaan siduu hadalka u dhigay xasilooni darro ka jirta gobolka ciidamada shisheeye waxa ay u horseedi karaan dhibaatooyin iyo nabadgelyo xumo dadkeenna iyo gobolkeenna ayuu ruuxaani ka sheegay telefishinka dowladda oo hadalkiisa si toos ah looga baahinayey hogaamiyaha iiraan ayaa sheegay inuu qorshaynayo inuu u soo bandhigo qaramada midoobay qorshe iskaashi gobolka ah oo ah mid nabadeed maalintii sabtida ee shalay ayaa afhayeenka aqalka koongareeska dalkan maraykanka nancy bolosi waxa ay dhalaacaysay qorshaha madaxweyne donald trump ee ciidamo military oo maraykan ah oo dheeri ah iyo qalabka difaaca hawada loogu diro dalka sacuudi arabiya iyo imaaraadka iyada oo sheegaysa inay tahay iskudaygii ugu dambeeyey ee uu maamulka kaga wareeganaya koongareeska ra-iisul wasaaraha australia oo booqasho rasmi ah ku yimid aqalka cadda jimcihii ayaa sheegay in dalkiisa aan loo jihayn doonin iskudhac militari oo ka dhex dhaca maraykanka iyo iiraan ra-iisul wasaaraha ayaa intaasi ku daray in ballanqaadka australia ee khaliijka uu ku xadidan yahay xorriyadda marinka badda ee hormus
banaanbaxyo kale oo lagaga soo horjeedo madaxweyne cabdilfataax al siisi ayaa sabtidii ka dhacay dalka masar kadib markii si lama filaan ah ay habeenkii jimcaha uga bilowdeen magaalooyinka waaweyn oo ay ku jirta caasimada qaahira boqolaal ruux oo magaalada dekeda leh ee suweys ka dhigay banaanbax looga soo horjeedo dowladda ayaa waxaa ka hortegay ciidamada ammaanka oo dadka ku kala eriyey qaaca indhaha ka ilmaysiiya magaalada qaahira ciidamo tiro badan ayaa lagu daadiyey fagaaraha dibadbaxyada caanka ku ah ee taxriir oo ah halkii uu ka bilowday kacdoonkii masar ee sanadka labada kun koob iyo tobankii banaanbaxyadan cusub ayay dadka ku dalbanayaan in uu iscasulo madaxweyne al siisi kadib markii nin ganacsade ah oo ay muddo isyaqaaneen al siisi uu ku eedeeyey isaga iyo qoyskiisaba musuq maasuq baahsan
duhuraaxada wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaanad la socotaan barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayuu idinkaga imaanaya magaalada washington waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boorame ee gobolka awdal kusoo diyaariyey wariyaha v o a haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal-abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maalin walba oo xad ah aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeena hibada iyo halabuurka ee maanta waxaa inoogu martiya laba gabdhood oo kale ah sahre naasir cali iyo salma cabdirasaaq xasan sahre naasir waxay hibe ay u leedahay dhanka farshaxanka iyo sawirka gacanta barnaamijkeenna ayay maanta marti inoogu tahay sahre naasir cali waxaan weydiiyey bal wakhtiga ay bilowday musawirka amase sawir gacmeedka waad mahadsanta horta marka u horeysa Een, xilligii haddaan ku bilaabo xilligii aan bilaabay ama aan isku arkay hibadan yaraan baan ku bilaabay Een, markaan ahaa standard five markaan ahaa baan bilaabay ha standard five markaan ahaa ayaa een, waxa een, aan aad u jeclaa oo daawan jiray filma- filmaanta ama aflaamta kartuuniska Ee, iyagoo kuwaasna gacanta lagu sawiraa marka kuwaasan aad u xiiseyn jiray kabacdi waxaan bilaabay inaan een, aan characteriska aan jecelahay aan dib u sawiro ayaan bilaabay deeta saasaan ku bilaabay oo sii waday oo iisii korodhay alxamdulilah Een, markaa saasaan ku bilaabay waxyaabaha marka aad sawirto ee sawir gacmeedka aad samayso aad ku taswiirto maxaa ka mid a Een, waxaa ka mida horta warqad iyo qalin caadiya qalinka bensilka oo inkastoo kala leeyihiin maxaanku dhahdaa bensilka caadiga wax laguma sawir karo laakiin waxaa jira kuwa u gaar oo lagu sawiro Een, waan kasoo gudbay oo waxaan ku sawiri karaa looxyada looxyadan caadiga ah ee furniture-ka ama maro een, maxaanku dhahdaa maro cadaana ayaa looxa lagu dulnabaa markaana lagu sawiraa ranji ama kalarkaad jeceshahay cid macallin oo kaa caawisay habkan farshaxanka gacanta lagu sawirayo ma jirtaa mise sida adiguba aad tilmaantay t v-ga umad ka barate Een, run ahaantii ma iimi jirto cid eh, macallina ama dee meel eh, lagu barto horta wadankeena maba jirto oo anu unbaa maxaanku dhahdaa isdhiirigeliya anu baana isbaray t v-ga kasokow youtube baa jira youtube-kaasaan isagana aan eh, si fiican uga bartay oo iga caawiyey waxyaabaha aan u baahanahay ama iga dhig wakhtigan heerkee ayaad ka maraysaa dhinaca farshaxanka sawirka gacanta ee ilaahay hibada kuu siiyey heerkee baad ka maraysaa Een, horta waxaa jirtay muddo aan joojiyey oo ay igu timiday macnaha een, kagaabsi baan sameeyey oo waan- waxaan heli waayey dhiirigelin igu filan baan heli waayey ama qalabkii oo isna aan wadanka jirin marka laakiin iminka alxamdulilah waxaan marayaa aduu heeraan isleeyahay dee waad fiican tahay inkastoona halkii aan rabay aanan gaarin Een, sahra waxyaabo badan oo markaa waxaa jirta aad gacanta ku sawirtay waxyaabaha aad gacanta ku sawirtay maxaa ka mid a Een, dadkayna dhegaysanaya waxaad u iftiimisaa waxyaabaha aad taswiirta gacanta ku samaysa Een, waxaa ka mid a xayawaanadu way ku jiraan geedaha een, facial appearance-ka ama maxaan ku dhahday qofka wejigiisa sawir intaan eegto waan sawiri karaa waxyaabaha aad sawirto ee sawir gacmeedka ku samayso Een, dhallinyarada amase dadku siday u xiiseeyaan horta haddii la eego bulshadeena xaggaa artiska ma sii xiiseeyaan Een, laakiin wadamada jaarkeena sida jabuuti oo kale etoobiya oo ay xiiseeyaan dadka laakiin xaggeenan lama sii xiiseeyo oo dee waxa loo haystaa un waad aragtaan umalayn nimadan een, dukaanada ku sawira kuwaa unbaa artiska loo haystaa ee kuwo kale inay jiraanba looma maleeyo Een, wadamada kale sidaad ogtahayba waxaa xataa dadku way iibsaa way gataan aqaladay ku dhejistaan laakiin xaggeena uma malaynayo in aada loo xiiseeyo Ee, dhowaan bay ahayd markii hibada hablaha lasoo bandhigayay waxyaabaha markaa hibooyinka hablaha boorama lagu soo bandhigayay waxyaabihii adigu aad soo bandhigtay maxaa ka mid ahaa Een, waxaa ka mid ahaa loox aan ku sawiray shimbiro ayaa iyo iyo geed baan ku sawirnaa marka iyo dhowr kale yagna waan hayaa oon yagna alwaax ku sawiray Een, waxaa kaloo ka mid ah yagna buug baa jira aan intii aan wax soo sawiray oo dhanba isugu ururiyey oon haya isagana
mustaqbalka maxaad rajaynaysaa ma inaad sawir gacmeedkaa sii wado ood heer ka gaadho mise inaad halkaa ku joojiso maadaama aanad hayn dhiirigelin fara badan ama cid ku dhiirigelisa aanad hayn may waxaan rajeynayaa insha allah inaan sii wadi doono Een, horta way jirtay saan kuu sheegayba muddo aan joojiyey laakiin iminkaan dib u bilaabay waayo horta een, bani aadan un dee qof lagama sugo inuu ku dhiirigeliyo laakiin waxaa ka muhiimsan inaad adigu naftaada dhiirigeliso siina wada waxaad jeceshahay haddii een, tartan oo kale laga qayb gelayo dhanka sawir gacmeedka tartanka inaad ka qayb gasho diyaar mau tahay dabcan haa waan waan gali karaa waana rajeynayaa ku rajooyin insha allah Ee, sara waxyaabahaad baratay maxaa ka mid a aqoontaada iminka aad jaamacadda ka baxday Een, waxyaabahan bartay waxaa kamid a nersin baan ka qalinjabiyey een, sanadkii hore markaa jaamacadda hoon internationalna waan kasoo baxay weli mihnadeydii kuma shaqaysan ama waxaan bar
taasi waxay ahayd sahre naasir cali oo ah gabadh dhinaca farshaxanka ah oo aan ku wareysanay barnaamijkeena hibada iyo halabuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a sidoo kale waxaa barnaamijkeena marti inoogu ah salme cabdirasaaq xasan oo ah hal abuur ilaahay hibe u siiyey dhinaca suugaanta selma wakhtima ayaad bilowday suugaanta amase ay kugu dhalatay hibadan ah inaad suugaan curin karto awalan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat aniga salma ahaan waxay ku dhalatay inaan hal abuuro ama aan anigu rajadeeda baadho labadii kun iyo afar iyo tobankii galaaskaan hay ma xasuusto laakiin tusan afar iyo tobankiiba ayay igu dhalatay inaan wax qoro ama aan wax curiyo ma xasuusan kartaa tixdii ugu horreysay ee aad tiriso ee maskaxdaada ku soo dhaca maxaase kugu dheliyaas leedahay horta markaynu leenahay hal abuur ama markaynu leenahay abwaan way ka duwan tahay marxaladuhu aad adigu wax ku abuuri kartaay markaynu leenahay hal abuur waxaynu u baahan nahay dareen aynu inagu wax ku abuuri karno waa sida qorigabliidkao kale haddii dee qorigabliidka waxa loo baahan yahay wax saas kugu sara marka waxaynu u baahan nahay dareen inaynu helno markii ugu horreysay hibadayda ogaaday inaan wax hal abuuri karayo waxay ahayd markii wiil aniga iiga weyni u tahriibay kadib maasada iiga horreysa waxay ahayd tahriib wax badan waa ka xasuustahaa marka walaalkaa oo tahriibay ayaa dareenka kugu dheliyey in suugaantani aad curiso bal markaa waxaad noo sheegtaa tixdii aad ka tirisay tahriibta kolley haa horta markaynu lahay hal abuur waxa wax ka keena waa xaalad markaasina uma malin inaan hibe uleeyahay inaan wax abuuri karo laakiin wejiga hooyo iyo xaafadda xaaladda ka jirta darteed ayaa igu abuurtay aniga oo meel fadhiya inaan tixo aan anigoo niyadeeda ay kusoo dhacaan markii igu horreysay waxay igu soo dhacday ereyyo kamida maasada oo ah ha tahriibin haddii aan kulisoo ha kelimaysid markaa kadib ma qorin mana daba raacin laakiin maalin maalimahan ka mida xaaladdaa darteed oo soo noqotay darteed ayaan haddana bal inaan isku dayay inaan wax qoro waxayna leedahay maasadu heesta qaranka heelada ku taal heerkii xasan muumin ma halmaamin hanaankay lahayd heestii inaxaashi god hadraawijiriyo magoyn geesii inankiisii ma habsaamin habsuhoorskobaygiiye waxaa hibada guudkayga taal gubay igu soo horshay inaan nolosha yarkaa degnay hor usii dhaafno aan hibeeya gabayga aan hadsiya hibada guudkayga aan ku baaqa taladaan hayiya haynta iyo maalka aan u heesa cidda aan miisin gelin gullowyo heelo aan guubaabsha kuwan gaabsada gaabshay hamiga ogi aan u sheegay inay tii saxdii hiigsa qoto dheer leh aan ka waansha hadalkaan geliya hoyiga nala jaarka aan yidhaahdo waa hoog tegay hooyo kalagooye hada maase hanadkaan dhalow tala hadaa roone ha tahriibin haddii aan kudhiso waa kelimaysid dhallinyaradaiyo intaad gu tihiin wadagara daaca inay noloshu heerkaatiin hooye ka dhaqaaqdo hawl iyo dadaal bay rabtaa hooya gelin dheere wakhtarnimada soo wada bandhiga hooye hibadiina gamcahana iswada qabsada oo fikir habboon qaata fikir iyo halkaad doonaysaan hooye ku hilooba dad hankooga higsigay wataan hooye ka dhabeeya horumarka qarankoogii dad jecel hooye samahooga dad habeeya oo hagaajo bulshada heerka fikirkooga dad ku heesaha heesaha dalkoo hooye ku ammaana halganiyad jihaad ruux ugala hooye khayraadka lagu heeray habkaa iyo himiladabaa rabaa hooye inaad qaado habkaa iyo himiladabaa rabaa hooye inaad qaado hooyada jabaan kuba adoo kaley hooye dhalaysaaye maxaa adigana hoosu dhigay hooye hamigaagii hada maase hanadkaan dhalow tala hadaa roone ha tahriimin hadiiyaan kudhisow ha kelimaysid adoo hooyo hooyadaa la nool hooye maxaa ku haleelay nin hargeyso joogo golol maxaad ka raadin godkii burcaba kaadugow haambaag maxaa yaala hooygii saaxilnin baysadow maadinayda ha u xiisin nin sanaa ku hoydo mar hore fiilaan ha danaynin nin kalaad haystow dad kala doonya ha u raacin balu fiirso hoygaan degeniya laanta hawadeeda sagal hooray hilaaca guydi hooye qarankiiday hoobaanis gaadhiyi udgoon hooye sagalkaaday cirkaa hooray hoorahoo gebgibay hooye sufadiiday beer hanaanlay hoygii ammaan hooye beledkeenna dad islaama hiligkii saxdii hooye degelkeenna nin halyeeyo meelaad ku tahay hooye bulshadaada haybad gaarahoodaiyo nasiib hooye ummadaada maase aada u wanaagsan oo ka hadlaysa dhinaca tahriibta inta badanna la hadlaysaa dhallinyarada maansadaa kadib markaad maansadaa curisay maansadii ku xigtay maxay ahayd maansada kale iyadana salma
kolley horta markaynu nahay hal abuur ama markaynu nahay abwaan sidaan kuusoo sheegay way ka duwan tahay marxaladaha kale markaynu ku jirno maasadanaa soo wadaayay waa naflahadal abwaan markaynu leenahay waxa uu isagu gaar u leeyahay habeene isaga u gaara iyo maalmo haba ahaatee kolley saan ku sheegay baan bilaabay inaan anigu wax curiyo wax badan haddana ilaa hadda aan ka joogo wax gabayo badan ma ma aanan qorin waan ka qayb galay madallo lagu soo dhigaya bandhig faneed ama suugaan ilaa hargeysa laakiin bulshadayna markaynu soo eegno way ku jeclaysanayaan markaad adig wax soo jeedinayso mashrax baa lagu istaajinayaa waxaanaad wadaa lagaa dhagaysanayaa kadib maalinkaasaa kugu dambaynayso qofka kadib markaynu leenahay hal abuur waxaynu u baahannahay inay inagu laynaga muruujiyo waxaynu inagu hibow leenahay waxaynu u baahannahay wixii layna su-aalaynaynu ka jawaabi karno si aan inagu wax badan aynu u abuuri karno haddii la dhiirigelin waayo qofka hal abuurle ama farshaxle ama abwaana anything ha ahaadee haddii aan la dhiirinkarin waayo la dhiirinkari la dhiiringelin kari waayo qofkaasi hibadiisu halkaasay ka hadhaysaa wax badanna waan iska laabay inaan wax qoro halkaayo waxaan u beelay inaan noqdo motivational speaker maasada ku-xigteen naflahadal waxay leedahay waa ayaan ayaantii hiibo loo huleeliyo fikir loo hiloobiyo riyo loo tartami karo agardaadi jirayeen quud ku seegi jiray abid waa ayaan ayaantii burti eeba bixiyiyo haybadayda gaarka lala yaabi jirayeen rabbi mahadu celin jiray waa ayaan ayaantii ereyada aan qorayaa sidii ay agtaydii yaalaan hareeraha sacabkaygu hayn jiray waa ayaan ayaantii qalinkaygu hadli jire basalmaayii oran jiray waa ayaan ayaantii gacantaydu dhabankana kaba daali jiray kaba daali jirinoo samir aanu tabin jiray waa ayaan ayaantii haddii aan dareenkana u haltabiyo sheekada hadal lala qushuuciyo dhacda aan ka heli jiray waa ayaan ayaantii dadka qaarka waa ayaan ayaantii dadka qaarna oran jiray waxa ay fashay bay falanqaynaysaayo afar cishana maalmaha iyadaa u tababaran waa ayaan ayaantii sidii ay adduunyadu taal hortaydii hadal loo qushuuciyo burti aan u tabiiyo heesku koobi jiray hadal waa ayaan ayaantii sidii caashaq ruux helay aan u howlanaayeen mana heesi jiray keli waa ayaan ayaantii kelmadaha aan tiriyaa soddon sano in iyo dhow kulba beej u tabin jiray waa ayaan ayaantii dhambaalada la tiri ee dhambaalada la dire ee lamaanuhu adeegtaan ruuxa dhibani qaarkeed kiniin ay u noqotee dhaymo loo adeegsado waa ayaan ayaantii jidhka qaybta hibatee nafluhu gardaadsado haddii aan miciin bido kayd iiba noqotee saadaalin jiray guul waa ayaan ayaantii sidii ay adduunyadu keli iigu tahay ani horumarkayga dejin jiray waa ayaan ayaantii dareenkayga gaarkii xaladiyo dhacdada heedheedi jirayeen dhowl eri ka qori jiray intaasna waxaynu ku soo gebagabaynaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorama ee gobolka awdal kuna soo qaadanay hibooyinka hablaha gaar ahaan dhanka farshaxanka iyo suugaanta taasi oo ay marti noogu ahaayeen sahra naasir cali iyo salma cabdirasaaq xasan tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa anigoo ah haashim sheekh cumar good barnaamijkana idiin soo diyaariyey sidaas iyo nabadgelyo
haashim sheekh cumar good ayaa nala socodsiinayay barnaamijka hibada iyo hal abuurka halkaad kala socoteen oo barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v nuura maxay noo xiga waxaa inoo xiga caasha heestii aan barnaamijka ku bilownay bilowgeedii hore aan dhegeystayaasha maqashiinay oo ahayd heesta ayatiin waxaana ku luuqeynaysa xabiiba xasan tuuxo
Thank you.
codkaasi macaan ee xabiibe xasan tooxow ayaad dhegeysanaysaan iyo heesta araggiisa kaan ku ildoogsodo weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a hees kaloo dabacsan oo si weyn ugu heli doontaan aad goordhow mar kale maqli doontaan hase haatee bal nuur bukhaari hana xusuusiyo wararkii ugu waaweynaa dhinaca cayaaraha nuur mahadsan dhacaasho wararka ugu waaweynaa dhinaca ciyaaraha waxaa ka mid ah kooxda barcelona oo difaacanaysa horyaalnimada dalka sbain ayaa guuldarro xanuun badan xalay kala kulantay naadiga qaranaada oo ka mid ah kooxaha aanan sidaasi uga mid ahayn kuwa uga awooda badan ee sbain waxaana xalay lagu garaacay laba gool iyo eber ciyaartaas oo ka dhacday garoonka qaranaada waxaana hadda kooxdani guusha ay gaartay ay u sababtay in ay kaalinta koowaad ee horyaalka sbain ay soo gasho barcelona waxaa la leeyahay waxa ay noqonaysaa markii ugu horreysay muddo shan iyo labaatan sano ah oo ciyaaraha bilowga ah ee xilli ciyaareedka ay guuldarooyin sidan oo kale ah ay soo gaaraan tan iyo dhowrka kulan ee lasoo dhaafay waxa barcelona marna ay ahayd koox laga badiyo marna barbaro keenta ciyaartii xalina qaranaada labada gool ay kaga badiyeen kooxda barcelona waxaa u dhaliyay mid ka mid ah ciyaaryahan raymond aziz oo daqiiqadii labaad ee ciyaarta goolka koowaad dhaliyey iyo goolka labaad oo ahaa gool rigoore ah oo uu u dhaliyey ciyaaryahan alvaro vadilo barcelona waxaa hadda ay ku jirtaa kaalinta toddobaad halka kaalinta koowaad ay ku jirta qaranaada booska labaad waxaa ku jirta kooxda sevilla atletica madrid ayaa ku jirta kaalinta saddexaad ee horyaalka sbain ee la liga ciyaarihii kale ee sbain ee dhacay sabtidii shalay waxaa ka mid ahaa marka laga soo taga kooxda barcelona oo laga badiyey valadolid oo real aan iraahda villareal oo laba iyo eber ku garaacda valadolid levente iyo eibar barbaro eber iyo eber ah ayay ku kala baxeen atletic madrid ayaa sidoo kale barbaro goola la-aan ah la gashay celta vigo dhinaca seeriaada talyaaniga ciyaartii xiisaha lahayd derbiga loo yaqaano ee sanad walba laba jeer milano ku dhex marto inter milan iyo a c milan ayaa waxaa xalay labii eber ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee inter milan goolka labaadna inter waxaa u dhaliyey weeraryahankooda cusub romelo lukaku milan toddobadii kulan ee ugu dambeysay ee ay inter la ciyaartay marnaba ma aysan badinin dhinaca sbain anirad dhinaca ingiriiska ee ciyaarihii dhacay lester ayaa laba iyo hal ku garaacday tottenham laakiin manchester city ayaa guuldarro weyn dusha u saartay watford markii ay siddeed gool iyo eber ku garaacday ciyaartii shalay galab ugu dambeyntiina ciyaaraha maanta iyo caawa dhici doona ingiriiska haddii aan fiirino ciyaarta la wada sugayay waxay caawa dhex mari doontaa chelsea iyo liverpool liverpool iyada ayaa hadda horyaalka hogaaminaysa ma laga badi doonaa mise waa ay badin doontaa caawa ayaan sugi doonaa arsenalna aston villa ayay la ciyaari doontaa manchester unitedna westham ayay la dheeli doontaa wararkii ciyaaraha waa naga intaa
aad iyaad umahadsan tahay nuur haatanna waxaan mar kale dhegaystayaasha maqashinaynaa mid ka mid ah heesaha dabacsan ee barnaamijku ugu talagalay waxaa heestan ku luqaynaysa fanaanada saynab labadhagax
waa tahay heestaasi haibadin calolyow iyo fanaanada zaynab labadhagax ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhinaca farsamada waxaa inoo joogay iyo soo saaristaba bashiir abikar cabdulaahi waxaana idaacadda idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashicuudi anigoo ah nuur xasan nuurtan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
adilkana keena ad aawai la siman tahay